بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين kelimadiinii lix iyo labaatanaad maanta waxaan rabnaa inaan ku soo qaadano inaan fasaxa idiin siiyo horta marka ugu horeyso oo kelimaadkii ramadaan iyo qofka waxaa weyaan waa duruus joogta ah nafta bani aadamkana waa daaleysaa marka inaan idinkaga sheekay bal islaamka dumarka makaanada ay ku leeyihiin oo mujarad baxhi cilmi ma aha laakiin bal wixii khawaatir ah inaan wax idinkaga sheega waxaanay ugu soo dhaca waxaan saas u leeyahay waxa weeyaan caalamul islaami markii uu gaalada ayna qabsatay ee dhulka islaamka badigeed gacanta lagu dhigay waxay dooneen dadkaas inay islaamka ay daciifiyaan oo sumcadiisa ay baabi'iyaan oo kalsoonidii ay dadkaas islaamka ku lahayn zaczac la geliyo waa fiiriyeen abwaabta ay ka soo gelayaan oo ay u arkeen inay munaasabo tahay in xagga dumarka ay tahay marka waxaa la bilaabay qaacido la yiraahdo dumarka islaamka waa ku dulansan yihiin waxaa u daliila keyta wakeyta wakeyta waxaan sheegi doono dhan markaasaa waxay weeyaan jaraa-idoodii idaacadoodii qoraalkoodii kulli meeshii baa ilen dadkii wadanka ayaga haysa waxoo dhan ayagaa gacanta ku hay say u celcelinayeen yaa dadkii muslimiinta badigood qaad iska rumeeyeenba oo inay dumarka islaamka ku dulman yihiin haddee tabar loo loo haayana ma jirto dee diintina ugama tegi karno bal sideeda aan ku qaadanna wax kasta ceebay leeyihiin sidaasay ay dan dhaafi weyse marka kelimadaas yaraan rabaa maanta inaan aan tacliiqiyo wax isxasuusin u baahan ma aha dumarka iyo ragga waajibaadka iyo xuquuqda boqolkiiba sagaashan waa u siman yihiin shareecada islaamka mathalan aan ka soo qaadano arkaanul islaam oo shahaadateynka iyo salaadii zakadii soonkii xajkii yani sidii ragga looga rabayaa dumarkana looga rabaa marka fiiriya waxaa weyaan maqaamkaas waa ku siman yihiin haddiiba ay arkaanul islaam ku sinaadeen wixii ka dambeeyey min baabi awlaa lianna wixii ugu sareebay ku middisan yihiin wixii kaloo takaaliiftii hooso waaba ka sii daran tahayba haddii la yidhahdo cuquubaadkii mathalan haddii labadooda mid kamida uu sino gala waa isku cuquuba hadduu midkooda wax hado waa isku cuquubo haddii midkooda midka kale u qadfo waa isku cuquubo xuduudi waa ka simayin qowlan waaxidan bal waxaad ogtihiin alrajulu yuqtalu bilmara walmar'atu tuqtalu birajul nin hadduu naag dilo waa la dilaa ayada hadday dishna waa loo dilaa labadoodii meesha ugu sarraysa waa markii la yidhaahdo waa qisaastii labadooda waa ku siman yihiin ayib markii ay timaado xuquuqdii lilmarأaةi min alxuquuqi ma cala rajuli maa lirajuli mathalan dumarkii wax waa gada karaan wax waa milki karaan wax waa hibeyn karaan wax waa xuray karaan sidii ka rijaal oo kale waay khulaasaة اlamri waxaa weeyaan ilaahi subxaanaه wa tacaala min asmaa'ihi waxaa kamid caliimu xakiim alla cilmi badan shay kastana meesha ku haboon dejinayo xakiim saas waay wadcu shayi fii maxalihi xakiim waay ashyaabaa jirta boqolkiiba shan hadday badhan tahay yaa loo qeybiyey dumarkana intaana lagu gaaryeela lagu fadilay raggana inbaa lagu fadilay dadkii wadamankeenna qabsaday waxay ku guulaysteen intii dumarka gooni loosi intay ka aamusteen yaa ragga intii la siiyey cala nisaa looga fadilay yaa la boobooniyey dumarkii haddayna cilmi lahayn dadka caadifadooda aada u adag tahay waay markaa way ayaga dhan way wada kacayaan markay maqlaan walidaalika maanta dhan waxaad arkaysaa raggii dumarka waa siman yihin ragga xuquuqa waa u siman yihin dowlad kastooo timaado ciddii kastooo timaado waa u siman yihin yaa ka murmay middaas middaan qeyb baa la siiyey ninkaana qeyb baa la siiyey naagtana qeyb baa la siiyey oo meelo qaarkooda lagu kala fadilay marka laakiin anaga maba dadkii maba yaqaaniinbo dumarkii o dhan waxaa laga buuxiyey in la xaqiray makaano aysan ku lahayn laakiin si ay yeeshe ay lahayn inay sidaas iska qaadata ay tahay lacala wa casaa jannada inay hesho ay kaga badbaada dulliga adduunyada ku haystay saasaa loo suuray waxaan xasuustaa nin aan saaxib ahayn yaa wuxuu iga waramay nin zamiilkiisa baxrayni ah ingiriisku waxbarasho u aaday marka fasalkii buu galay wuxuu iri naag waxaa ka mid a macalimiinta naagi asalkeeda yahuudiga waa ingiriis waayada laakiin asalkeeda yahuudiga kasoo jeeda markay ogaatay ninkan islaam inuu yahay oo una carab yahay subax kasta waxay caado ka dhigatay tobanka daqiiqo hore in islaamkii iyo ceybihiisa ay ka sheekayso waxyaalo run iyo waxbeen wixii dhamma isku daraysa ninkan wuxuu dhi aniga weligey siduu saaxiibkiisa ka sheegay diin maba soo arkin oo si guriga leegu dhal islaam baan magaca ka ahay iskuulkaas cilmigaan ka soo baxay maba yaqaanba islaam oo dhan markaa saan waa islaamka saan waa saan dadkii ardada aan la fadhiyey buu yiri yaa isoo yaa igu soo wada jeesanay horyaha ma waxaanad aaminsan tahay waxaan ma caqiidadiina ah iyo ilaahin buu yiri ninkii wuxuu noqday gudda oo cambaar le buu noqday meeshii markuu joogay say ugu waday arrintii oo dhan maalinkii damba wuxuu iri waan ishay waay gacantaan u taagay buuri i dhegeysa waan ku iri macalimaad yahay waxa aad sheegaysoo dhan hadday islaamka ku jiraan xataa sidaasa aniga aan ku aaminsanahay mana ka tanaasulaani ee wax kale ma noo sheegtaa buuri naagtii horta meesha say kaga burto ninkaa ilaahay baa iska xifdiy diin ma laha laakiin wuxuu iri hadduu ceebtaas leeyahy xataa waaba rumaysanayo saasaan bu ku rumaysanaya wax kale maad haysaa buuri anigaa xuray oo waa caqiidadayda waxaan rabaan aaminaya maalinkaas ay dhaaftay inay ka hadasho yani taa waxaan uga gol jeedaa ilmaheenna maanta aan leenahay islaam waaye waxay islaamka ka yaqaaniin haba yaraatay axkaamtiisa iyo caqaa'idiisa iyo furuucdiisa usuusiisa ma jira magacoon bay islaamka yihiin walidaalika absad tuhma shubha haddii lagu soo tuuro waxa weeyaan way ku ta'athurayaan marka mushkilo aada iyo aada u weyn waaye aan u nimaado maalan waxaan aan shaki ka lahayn ragga ilaahay inuu fadilay dumarka uu ka fadilay maalan dhaxalka dumarkii ninka intuu qaatay niskiis ay leedahay diyadii sidaas oo kale shahaadadii markii markhaati la kacay laba naag iyo hal ninaa isku daraja waxaa la siiyey ninka talaaqi asaa gacanta ku hay asaa wax furi kara laakiin iyada ma furi karto waxaa la siiyey qawaama inuu macnaha guriga asiga oday ka yahay ay macnaha dumarkiina zawjadiina ku ateecdo waxyaala aan laga gabanaynin waa islaamka ayaa ragga si gooni u sii intaas laakiin waxaa isweydiin ah wax ma jiraan dumarka laga fadilay ragga lagaga fadilay ma jiraan dad badan haddaad weydiisay walaa kelima waaxida kama yaqaanin ayib waxaa ka mid a miithaalkii aan hadda wax baan kuu tirinaa dhegeyso waxa weeyaan hooyada waxaa aabihii lagaga hormari albir la samafala haddii la yidhaahdo daacada ha loo sameeyo hooyadii aabihii waxay ka horeysaa saddex joor bou nebiga ka hormari man abaru markii la weydiiye ummuka man ummuka man ummuka markaasaa aabbaaka la keenay horta hooyadii iyo daacadii wiilka aabihii daacadii caruurta ay adeecaan hooyadooda iyo aabood samafalkooda hooyadaa ku horeyso kow anoo fasal maalin darsi ka bixinayo oy dumar iyo iyo ragba isla joogaan yaan weydiiyo waxaan ku yiri intiina meesha joogo nin kasta hooyo iyo aabbou leeyahay yaad jeceshihiin hooyadiina iyo aabbihiin qof qof baan u weydiiyey kulligood waxay isku waafaqeen inaan hooyada qof kasta wuxuu hooyadayaan aabbaha ka jeclahay hal hal qof oo ka taraduda xataa kuma jira laa binta walaa walaa walaa walad marka waxaan ku yidhi haddee waxaad leedihiin gaaladii waxay idiin leedahay dumarkiina islaamku waa ku dulunsan yahay adinkan hadda waxaad ka markhaatintihiin intiina meesha fadhiso inay dadka waxa adduunyada jooga hooyadiin inay ugu qaalisan tahay haddiiba hooyadiin ugu qaalisan tahay goormahay ay madluumo noqotay inteesa ka keentay baan ku yidhi in hooyada laga hormariyo aabbaha diinteenaan ka keensana bay yidhaahdeen hooyadii aabba isku mid ma ah marka diinta hooyadii ka fadishay aabbihii samafalkoo akhlaa shay ah oo ay noqotay acazi insaan calaa wajhi lardi binisbati lilabnaa goormay noqotay maxquura oo mid la xaqira goormay noqotay baan ku weyday walaashii baan u nimiday intooda u badan walaashi bay fadileen markii walaalka loo fiiriyo walaasha ood uruufaysan iyo walaalka ood uruufaysan aad horumarinaysaa walaashay ninkoo ka dadkii ugu dhow iyo arayna waxay yidhaahdeen waa usima waxaan hela waa u qaybinaya marka dumarka adduunyada jooga imaa inay ukhtu tahay walaal iyo imaa inay hooyo tahay labadiiba iyadaa ragga ka sarrayso marka yacni taas lama soo hadal qaadayo laakiin kuwaa kale unbaa la fiirina kasoo tag waxaad u timaadaa ilaahay subxaanah wa tacaala markuu ka hadlayo wuxuu uri wasayna alinsaana biwaalidayhi xamalathu ummuhu kurhan wa wadacathu kurhan wa xamluhu wa fisaaluhu halaahuuna shahran ilaahay wuxuu uri waxaan u dadaaranay dadkii inay labadii waalid u dhimriyaan markii saas la yiri hooyadii unbaa laga hadlay xamalathu ummuhu kurhan wa wadacathu kurhan yaa la yiri macnaha ishaara ayd waxay tusinaysaa labada waalid ha loo dhimriyo oo ha loo baari noqdo laakiin hooyada kumaba sii jirtoba liannahu intaanay dheer tahay aabbihi saasay ka dhigan tahay aayadii soo tag ilaahay jihaad buu nagu waajibiyey liiclaa'i kalimat illaah jihaad yaa lagu waajibiyey dumarka mase ragga raggaa waajib uu ku yahay dumarka inay isdifaacaan haddii gaalku soo warara mooye gurigooda iska joogaan wa akhtar shay wa ashaq cibaada cala nafsi waa jihaadkii waa maadaama naftiba ay baxayso haddee dumarka ixsaan ma loo sameyn mase looma samaynin cibaadadii ugu adkeed oo nafta ay ku baxaysay baa layidhi adinka ladiinkama rabo hada tafdiil linisaa cala rijaal dhibkii waa laga daaya waxaa lihi gurigiina jooga imaw dumarkii markii la isguursanayo ilaahay wuxuu u waajibiyey mahar in la siiyo maharka ninkiia laga rabaa naagtaa la siinaa labadan waa laba jinsi oo isu baahan naagtina shahwaay leedahay ninkana shahwou le isu baahan yihiin inay iska gutaan midkood midka kale ma dheero maca daalika aliiri ninkii waa inaad mahar bixisaa oo waajiba laa yasixu nikaaxu duunahu yaa layiri hada min tafdiili الnisa cala الrijaal waa mantiq waay kasoo tag masruufka u imaw waxaa li labadii da isguursataan ninkii waxaa laga rabaa masruuf joogta a leyla nahaar wixii la cuni lahay wixii la maro lahay wixii la isku daawey lahay kulli korkiisaa la saaray dumarkii wax lagama rabo qad yaquulu qaa'il dumarka shaqo maba haayaanbo gurigayba iska joogaan marka waa ku qasban yihin ninkan inuu soo shaqeeyo taas iskaba dayn naagtii oo shaqaysaaba la helayba labaa isqabto kulligood waa isla shaqeeyaan ninkiina lacaguu qaataa falnaqul kun doolarou qaataa ayadana laba kun ay qaadataa gurigaa laysugu yimiday muu masruufkii ma isbedelay oo labadooda mawada qaybsanayaan mase ninkii unbaa laga rabaa ninkii unbaa laga rabaa hada min tafdiili annisaa cala rijaal lianna wixii la cunay waa laysla cunaa shaqadii waa laysla aaday waa laysla yimid lacagtii waa la qaaday mantiqa wuxuu ahay guriga in la yidhaahdo aan qaybsanno aan wada bixinno ayada hadday wax ku darticdi u diidaysa ma leh laakiin sharciga maye xadaana haddii labadii ay kala tagaan caruurtii yarayd yaa gacanta ku hayna ilaa caqli uu ka yeeshto hooyada iskale aabbihii inuu ku masruufa ay waajib ku tahay hadhow canugu markuu caqli yeeshto waa loo khiyaargelinaa hooyada iyo aabbaha ayaad raacaysa midkou raaca ayaa la raacsiinaya ayib kasoo tag waxaasoo dhan aljannatu gaayat linsaani fi hadihi dunya inuu janno galo ilaahay ridiriisa ou helo ilaahayna qiyaam uu ku arka jannada weeyaan u fiirsa nebiga nin baa u yimid wuxuu ri ilaahay rasuulkiisa u jihaadaan u socdaa jihaad aan u socdee inaan idinkaa weydiistaan doonaya markaasaa layidhi hooyadaa ma nooshahay aabbahii lama soo hadal qaadin xadiidkaanaan ka hadlaa riwaayadan riwaayo kale xadiid kalaa jira xayun waalidaaka qaala nacam qaala fafiimaa fajaahi taas waa u siman yihiin laakiin riwaayadan maxay leedahay nebigu wuxuu iri falzamhaa faina aljannata taxta rijlayhaa dadaa waxay leedahay aljannatu taxta aqdaami lummahaati lafdigaas lafdi ahaan waa u daciif laakiin macnihiisa xadiidkaanay ku suganta xadiidkan saxiix waa falzamha faina aljannata taxta rijlayha baa layidhi jannada waxaa weeyaan lugaha hoosteeda hooyada lugaheeda hoostooday ku jirtaa bimacnaa ayada inaad raalli garaysid oo aad ka dambeysid yaad ku heli kartaa baa layidhi marka fiiri intaasoo dhan markaan isku soo aruurino khulaasadii waxay imaanaysaa waxna dumarkaa la sii waxna raggaa la sii inna waa loo simay waa inta badan marka maxaa keeni karo inan maantanan aan maskaxdeenna ayna ka bixin dumarka waxaa weya raggaa laga fadilay intaas baa ayaa laga la- ayaa la sii waa la yaqaan miiraadka diyadii ayadoo la ogyahay haddii mi- aan miithaal ahaan ku keeno miiraadkayga kale ka soo qaaday culammadii ayaa ka jawaabtay haddii aabbo uu dhinto wiil iyo gabar uu ka tago oo saddex boqol oo shilin ama saddex boqol oo diinaar uu ka tago sax waa wiilkii laba boqol uu qaadana gabadhiina hal bay qaadanaysaa labadoodii hadday guur isla doonaan wiilkiina gabar buu doontay gabadhiina waa lasoo doontay wiilkii labadii boqolow qaatay waxaa laga rabaa mahar waxaa laga rabaa eh, maxaan ku idhaha taathiith ilbeyt waxaa laga rabaa masaariif waxaa laga rabaa guri ijaar labadiisii boqol kuma filnaanaysa waa inuu dayin soo galaa gabadhii boqolkeeda intay meel dhigato yaa ninkii soo doontay dahab bay ka qaadanay mahar bay ku darsatay maxaan ku idhaahdaa isticdaad waxay ilahayd ay ka qaadatay lacagteeda waa kordhaysaa waxa looga badi wiilka markaan oo oo dhaxalka looga badiyey labadooda wax sugaya baa ilaahay uu fiiriyay so kuma dhihin ilaahay caliimun xakiim waay marka anaga haddaan ka qaadna laba boqol oo qaatay idina boqolay qaadatay sharciga boqolka sii oo labadii boqolna wiilka sii markay guur isla dooneen tanna lacaguu sii kana lacaguu ka qaaday marka maxaa uga fiirinay meesha hore keli ah oo meesha kale aad ugu aamusaysaa wax la wada ogyahay waay laakiin waxa weeyaan aljahlu shareecadeennii maba naqaanbo qofkii waxaa dhici karto waxaan shareecada lug aan ku lahayn shareecadiina saan qabta haddii la yidhaahda mayana ma dhihi kara haana ma dhihi kara ma badirsininba shareecada ma yaqaanba waxaa waxay kamid tahay waxyaalaha isticmaalka la yimid aan dhaha gumaysiga isticmaar waaba kelimo fiican be isticmaar haddii le- luq ahaan loo qaato dhulkoo la camiraa la yidhaahda laakiin waa gumaysi marka gumaysiga waxyaalaha uu noo keenay baan anaga ku celcelinaynaa sida ibnu khulduun uu yiri waxaa lagu yaqaanaa ibnu khulduun wuxuu yiri waxaa lagu yaqaanaa ninka maqluubka oo laga awood badan yahay daa'iman wuxuu wax ku arkaa indhaha ninka oo ka adag oo ka qaalibka indhihiisu wax ku arka caqligiisu wax ku fikira ee afkiisu ku hadla waxay ayaga sheegayeen un baan maanta dhan sheegayn hadda alxuriya alxuriya alxuriya alxuriya hadday rabta xuriyada hadday rabta ha gaarto ninkii in la guursadooba asiga naaga laga dhigto waxaa lagu leeyahay xuriya xuriya xuriya xuriyada ma- la doonayo oo la rabo in lagu yeero maxay tahay marka waxaan u baahannaha annaga cilmiga laa yacdiluhu shay qofka hadduu cilmi barto iyuu garan karaa marka maa lahu wamaa calayh mushkiladana haysata waxa weeyaan annaga yaa diinteenni ka marti ah markaasaa dad kale oo gaalo ohba diinta rumaysanin aan rumaysneen yay noo akhrinayaan diintiina sidaan ah annagay ahayd in annaga diinta u akhrinoon gaarsiino aladiina yubaliguuna risaalaati illaahi dadkii la yiri baa nahay annagaa dadka inaan diinta ugu yeerno oon maxaasinta diinta u sheegna ayaga ayada annagay ahayd annaga inta noola yimida wadankeena nagula qabsaday aalayidhi diintiinan idinkaga waramaynaa kaalay muxaadara idinkaga dhigaynaa taa waxaa weeyaan cadowgeena inaan u gacagalnay haddiiba khasul khusuus wixii gaarka ku ahay lagugu fasiray wax laga xumaada soo ma ah waxaa jiri jirtay qabla alaaثiin sana arbaciin sana masaadirta islaamka oo makhtuutaadka ahaan jirtay dad mustashriqiin la yihah mu- ah yaa yaa soo xaqiiji jiray ilaahay markii jaamacaadkan la furay oo rag dhallinyar ay soo baxeen ee buxuusi la bartay yaa waxay nimankaa samayn jireen oo sunta ay noogu dari jireen kutubtii ay taxqiijinayeen soo baxday kadib waa iskaga wada carareen meeshii oo dhan marka cilmiga waa waa silaaxa keli ah ay ummadii ku hormari karto annagana qowmu naxnu qowmu aczana allahu bilslaam famahma btagayna alcizata fi gayri اlislaam adalana allah yani sidii cumar ibn khataab uu yiri anaga qoom ilaahay diinta ku sharfaan nahay haddaan saraftaas aan ka tagnana waa duloobayna haddaan qaadana waa kor noqonayna ayabtaguuna cindahum alcizata faina alcizata lilahi jamiica wasalaamu calaykum waraxmat ullah